magaalada baydhabo la ka goboday munaasabad laaka gebagabee toddobaadka nabadiyo isdhexgalka bulshada koonfur galbeed iyo oo isla goobtaasi rasmiya lanka daafuray macadka nabada koonfur galbeed waliba munaasabada hagaaban gaabday wasaarada arrimo gudo dowlada koonfur galbeed soomaaliya ujeedsihaay hoojinta nabada wadajarowka bulshada iyo dhismo hay-ado rasmige oo diirada laga saara u arrimo nabadeynta wayba munaasabada ku qayb galay aqoon-yahana maamulka gobolka gudoomiyaalka degmooyinka xudur baydhabo xubno ku golo wasiirada baarlamaanka koonfur galbeed agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed bilaan dhalinyaro iyo marti sharaf kala xanukumida aqoon-yahanadii ee ku qaybgalay munaasabada iyo sharaxaad gubiyan toddobaadka nabadiyo isdhexgalka bulshada muhiimada iyo in lata qaybo shalduwan ee bulshada soomaaliyeed yoona hadhowaayeen daafurka macadka nabada koonfur galbeed usoo inti roogo hargeysa walku qobad koro haddii uuse ka talagal lamada exaambalan siin sheegow ee xasuusada guriceel wakhti oo hadda halsirib ku hor hayd ee lama qabiil oo habargidir iska eh oo ceyr eh afar kuri oo yibidhaale qabiil yibidhaale rabo gobolladun dhexe ayaa macalinka waxaada jiray qabiilada laflafaankaase lama qabiiloo ceer ah yibidhaale iyo cabsi leeraw afar kuri oo yibidhaale oo ceer le baheen maya dilayna kuriiko dhakhtar ah iyo walaalshay oo dugsi quraan fadhiyo dilayn marka telefoonku shan kun qof oo dadka heewii daarood idigili mirfli iyo diraa ka jiraan telefoonku in dadka la heleysa may ku bilaawdaase ku talagal in linsuubiyo oo aragtay tillaabada la qaada kasta wal khayr linnijeed ahaato barnaamijyadan haddii dad insurungo diyaaran injarna shaleedii miisku kuwaayas nabada odayaalkan ka muhiimsan hadda oo kobo ongalladeen inay dadka heleysiyaan an lama kees oo lama arrimood oo sahelin oo anna soo koobow iyo siin sheege oo aana isxalqaan dartiis weli baydhowna hokumarni iyo hagabararkii iyo mushkiladii lahamari iyo weli qabaa'ilkii diriraayuna hokumarni iyo haddama ku sheekayo koro laakiin arrinta hadda cabdiraxmaan baadiyow saaxiibkay us sheege iska celiya kala celiyada qodobkoo ah oo waldigilii miriflaha xilkan u saaray leeyayd dadkun kala celiya usa leeyahay tillaabooyin ana qaadi jaray shirkii heritage jabuutin aanu ku jeediyey yaa jaray may ku mid ahaa matalan siinsiye qofka uu soo inti roogo iyo gaalkacay iyo iyo garow iyo iyo iyo muxuu ahay erigaabo iyo walkuqobada koro dad badan oo dhallinyaro aha soo baxay oo aan war u haynba jidkii dheeraa oo lasoo maray dalkan uu soo maray marka waxaan isku daynaa inaan gaarsiino maarta meel kastoo aan tagana waxaan isku dayaa bal xoogaa hadda waxaan jirnaa inaan bal ogaado maarta inta dhaxalreeb maqasho gacad kore u taagta bal oo saaxiibo badan baa meesha ku leenahay maasha allah waa ku mahadsantihiin waxaan is leenahay marka waxa hawsha aan qabanayno inay faa'iido leedahay maalka garan aniga haddii aan ka hadlo isku xirka waxaa way run ahaan bulsho horumarinteeda iyo dowrka ay nabadda ku leedahay waxaan u malaynayaa akhyaarta halkaa fadhida ee odayaasha waaweyn ayaa ugu khibro badan marka dhinacaa laga fiiriyo horumarka marka qaybo badan buu leeyahay haddaan ka soo qaada marka horumarka nabadda wax ka qaban karaa yacni haddii la soo ururiyo qaybta cadaaladda ayaa asala development marka laga hadlaayo waa inay mar walba cadaalad ku jirto haddii laga hadlaayo marka jid la dhiso iyo haddii laga hadlaayo dashaqa loo raadiyo iyo haddii laga hadlaayo caafimaad waa horumar waaye nabad bay ka noqonaysaa dadku markay jiradaan oy baahdaan oysan waxbaranin nabaddu ma asaxayso ma saldhigayso munaasabada oo yaha ka dhammaatay isfahan iyo wayba bulshada laka bogaadiyay doorka muhiimka leh markaasayti macadka nabada usuku qaada doona horumarinta nabada iyo wada nooladoowka bulshada koonfur galbeed